ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga alfurqaan waa sagaalka bisha rajab sanadka kun afar boqol afartan iyo shanta hijiriyada qodobada maanta oo axada barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonno waxaa ka mid ah dagaalka iyo duqaymaha yuhuudda ee ghaza oo galay maalinkii boqol iyo toddobaad oo xidhiir ah mucaaradka yuhuudda oo sheegay in wadahadal laga galo soo deynta maxaabiista yuhuudda ee ku xidhan ghaza weeraro lagu beegsaday murtasaqada imaaraadka carabta oo ka dhacay koonfurta yemen ciidamo maraykan ah oo ku dhaawacmay weerar ka dhacay waddanka ciraaq suudaan oo isaga baxday urur goboleedka igat iyo falanqeeyo carbeed oo soomaaliya ku tilmaamay filistiinta geeska afrika qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgelaya wariyaal ka tirsan idaacadda islaamiga alfurqaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
الذي أسرى عرفت الله في النجوى في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت
waa hagaag qodobadaas oo idil waad dhegaysan doontaan insha allah aynu ka horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka dagaalka iyo duqaymaha yuhuudda ee ghaza ayaa galay maalinkii boqol iyo toddobaad oo xiriir ah iyadoona mucaaradka yuhuudda uu sheegay in wadahadal laga galo soo deynta maxaabiista yuhuudda ee ku xidhan ghaza warbixin ku aadan wararkii ugu dambeeyey ee ghaza waxaa soo jeedinaya walaalkeen cabdiraxmaan beder maalinkii boqol iyo toddobaad oo xidhiir ah waxay ciidamada yuhuuddu geysanayaan silsilado duqeymo ah oo lagu beegsanayo dadka muslimiinta saacadii lasoo dhaafay waxaa dhacay duqimo badankooda loo adeegsaday madaafiicda goobta oo ay fuliyeen ciidamada yuhuudda duqeymaha waxay ka dhaceen saacadii lasoo dhaafay mandiqada jabaaliya ee waqooyiga jidaaqaza iyo deegaano dhowr ah oo istaga magaalada qaniyonis ee koonfurta jidaaqaza bariga mandiqada jabaaliya ee marinka ghaza ayaa duqeyn ka dhacday waxaa lagu soo waramayaa inay ku shiideen ugu yaraan shan ruux kooxaha gurmadka deg dega ayaan awoodi laha inay gaaraan halka lagu beegsaday dadkan maadaama uu liif saaran yahay ciidamada yuhuudda waxay xaafadda alyarmuuk ee magaalada ghaza toogasho ku dileen ugu yaraan saddex ruux oo falastiiniyiin ah halka sidoo kale haweenayay ku shiiday beegsasho ka dhacday xaafadda zaytuun ee magaalada ghaza wasaaradda caafimaadka ee maamulka ghaza ayaa waray soo saartay waxay ku sheegtay in afar labaatankii saac ee lasoo dhaafay ay ciidamada yuhuudda ku dileen guud ahaan jiida ghaza dad gaaraya boqol toddobaatan sideed ruux oo falastiiniyiin ah taas oo kor u qaadaysa tirada guud ee shuhaadada muslimiinta ghaza boqol iyo toddoba maalmood oo xidhiidh ah waxay tirada shuhaadada muslimiinta maraysaa labaatan iyo shan kun iyo boqol iyo shan ruux halka dhaawaca guudna uu marayo lixdan iyo laba kun lix boqol siddeetan iyo kow qof waxaana suuragal ah in mar walba ay sii kororto tirada shuhaadada maadaama weli sii socdo cudwaanka sahaayinada dadka ay yuhuuddu gumaadayaan waxaa ka mid ah culimada iyo macallimiinta wax ka dhiga jaamacadaha iyo iskuullada waxbarashada waxaana la diiwaangeliyeen duqeymaha ghazi ay ku dhinteen sagaashan iyo afar qof oo ka mid ah barofesorada wax ka dhiga jaamacadaha halkaasi ku yaala waxaa intaa dheer in boqolaal macallimiin ah iyo culimo iskugu jiray ku shiidaan duqeymaha iyo dagaalada yuhuudda ee ghaza kuwaasoo qaarkooda lagu dhex dilay masaajidda dhexdooda dhinaca kale dagaaladii ugu cuslaa ayaa ka dhacaya jabaaliya magaalada qaniyonis iyo deegaano hoos yimaada kaas oo dhex maraya ciidamada yuhuudiya kooxaha muqaawamada falastiin khasaare baaxad liha ayaa marba marka kasii dambaysa gaaraya ciidamada yuhuudda walow ay maalmihii lasoo dhaafay bilaabeen inay gebyahaanba ka gaabsadaan ka hadalka waxyeelada ciidankooda soo gaaraya kuwaasoo markii horey ka been sheegi jireen laakiin xoogaa ka mid ah ay bixin jireen ciidamada yuhuudda warsi rasmi a uga soo baxay waxay ku sheegeen in nooca dagaalka ee khaza ay isbeddel ku sameeyeen wixii markaan ka dambeeya uu howlgalkoodu noqon doono mid bartilmaameedyo gaar ah beegsanaya hogaamiyaha mucaaridka yuhuudda labid ayaa dhankiisa markii ugu horeeyey wuxuu sheegay inuu taageersan yahay heshiis maxaabiis isweydaarsi ah xitaa haddii arrinkaasi keenayo in xabad joojin buuxda laga hirgeliyo guud ahaan jiida khaza warbaahinta yuhuudda waxay dhankooda tilmaamayaan in ciidankooda iyo xaaladdu ku culus tahay ayna wajahayaan dagaallo adag oo khasaare lixaad leh lagu gaarsiinayo saraakiisha yuhuudda ayaana sidii balla shafay oo kale ugu gurmaya jiida khaza dhinaca kale waxaa waliyaalkooda kasii soconaya dibadbaxyada ballaaran ay dhigayaan ehelada maxaabiista yuhuudda ee ku xidhan jiida khaza haweenay ayayu ah laba maxbuus oo ku jirta gacanta muqaawamada ayaa sheegtay in yuhuudda ay ku jabeen dagaalka khaza waxay intaa ku dartay inay habboontahay in dagaalka khaza lasoo afjaro maxaabiista yuhuuddan iyagoo nabad qaba dib loogu soo celiyo eheladooda taasoo ay sheegtay inay ku imaan karto oo keliya wadahadal lala gala muqaawamada falastiin dhinaca kale ciidamada yuhuudda waxay weli sii wadaan xadgudubyaday ka geysanayaan deegaanada daanta galbeed ee dhulka falastiin halkaasoo ay si xidhiidha uga qabqabanayaan dadka shacabka aan waxba galabsan howlgallada xookugalka ay ciidamada yuhuudda ku galayaan deegaanada daanta galbeed ayaa halkooda kasii soconaya tan iyo markii uu bilowday dagaalka khaza waxaana howlgalladaasi ka dhashay istishaadka dadka muslimiinta ah deegaan dhaca koonfurta magaalada jiniin ee daanta galbeed ayaa waxaa laga soo sheegayaa isku horimaadyo dhex maraya dhalinyaro falastiiniyiin ayo ciidamada yuhuudda waxayna dhalinyarada ay qarax la beegsadeen askarta yuhuudda maamulka yuhuudda ayaa waxaa ka go-an inuu lugaha ku fidsado guud ahaan wadamada caalamka islaamka gaar ahaan kuwa muhiimka ee dhaca mandiqada loogu yeero bariga dhexe harri taroman oo ah madaxweynihii hore ee maraykanka ayaa tilmaamaya inay yuhuudda marar badan ka codsadeen sidii loogu gacangelin lahaa guud ahaan caalamka islaamka gaar ahaan mandiqada alfuraad iyo addajla uh, people in the country, even among the Jews, the Zionists particularly, who were against anything that was to be done if they couldn't have the whole of Palestine and everything handed to them on a silver plate so they wouldn't have to do anything. It couldn't be done.
waxay naga doonayaan yuhuudda inaan siino falastiin waxay kaloo doonayaan inaan halkan ka qaxino carabta ku nool beddelkoodana aan yuhuudda dejinno arrinkaasna hal mar oo keliya laguma samayn karo waxay sidoo kale yuhuuddu doonayaan inaan carabta ka qaxinno mandiqada ow maro webiga alfuraad heshiisyo badan oo arrimahan ku saabsan ayaan carabta la galay
I was trying, what I was trying to do was to find a homeland for the Jews and still be just with the Arabs.
dhowaana ay ahayd markii diblomaasi yuhuudda sheegay inay doonayaan la wareegitaanka dhul muhiim ah oo ka tirsan caalamka islaamka oo ay ka mid yihiin magaalooyinka maka madiina iyo gobolka saynaa ee dalka masar I believe eventually our borders will extend from Lebanon to the Great Desert, which is Saudi Arabia, and then from the Mediterranean to the Euphrates.
waxaan aaminsannahay in xukuumaddeenna ay gaarayso laga soo bilaabo lubnaan ilaa saxaraha weyn oo ah dhulka boqortooyada sacuudiga kadibna waxaan isku xiri doonnaa badda dhexe ee mediterayaanka ah ilaa webiga alfuraad dacalka webigana waxaa ku nool kurdiyiinta waana saaxiibadeenna marka waxay tani ka dhigan tahay in badda dhexe aan marsannay gadaal kurdiyiintuna ay horteenna ku aadan yihiin lubnaan oo dhabtii u baahan waardiyeynta israa'iil iyaduna waan qabsanaynaa waxaan kaloo qabsan doonnaa maka madiina iyo saynaa dhulkaas oo dhammina waan nadiifin doonnaa of Israel. And then we're going to take, I believe we're going to take uh, Mecca, Medina, and Mount Sinai and Well- pu- purify those places.
وفي جزري عرفت الله الأنهار إذ تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي waa hagaag weli waxaad maqlaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida markanna waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey caalamka waxaa soo jeedinaya walaalkeen maxamed sheekh cali mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiratulcarab ayaa weerar ka min ah la beegsaday askar ka tirsan maleeshiyaadka xisaamul amni wararka ka imaanaya dalka yeman ayaa ku waramaya in mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiratulcarab ay weerar ka min ah la beegsadeen askar ka tirsan maleeshiyaadka xisaamul amni ee daacad u ah imaaraadka carabta kamiinka oo ahaa mid xasmin ah ayaa waxaa lala beegsaday gaari cabdibilaah oo ay saarnaayeen maleeshiyaadka xisaamul amni kaas oo geystay khasaare kala duwan howlgalka ayaa si gaar ah uga dhacay mandiqada almusaynaaca ee ku taala wilaayada shabwah ee dalka yeman weerarka kadib ciidamo kale oo ka tirsan murtasaqada xisaamul amni ayaa kusoo baxay gaari kale oo cabdibila ah balse mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab oo la socday dhaqdhaqaaqooda ayaa qarax la beegsaday qaar ka mid ah ciidamadii ka badbaaday qaraxa oo u firxaday goob miino labaad ay ku diyaariyeen mujaahidiinta waxaana halkaasi ka dhashay khasaare kale oo lixaad ah kaasoo iskugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaa weerarkan ka horreeyey silsilado qaraxyo ah oo lala beegsaday maleeshiyaadka murtasaqada xisaamul amni ee soo tabartay dowladda imaaraadka carabta kuwaas oo ka dhacay mandiqad ka tirsan gobolka abyan qaraxyada oo ahaa laba qarax ayaa midkood muwaajaho ah waxaa lala beegsaday gaari nooca dagaalka ah oo ay wateen maleeshiyaadka xisaamul amni kaas oo sababay in gaariga uu gebi ahaanba burburo qaraxa labaad ayaa lala beegsaday gaari cabdibilaah oo ay wateen maleeshiyaadka murtasaqada xisaamul amni waxaana ka dhashay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac war ka soo baxay mujaahidiinta ansaaru shareeca ee dalka yeman ayaa lagu xaqiijiyey in qaraxaan labaad lagu dilay saddex askari laguna dhaawacay laba kale kaas oo ka dhacay mandiqada muudiya ee gobolka abyan waxay sidoo kale mujaahidiinta baraha internetka ku baahiyeen sawiro muujinaya burbur lixaad leh oo soo gaaray gawaaridii qaraxyada lala beegsaday ee ay wateen maleeshiyaadka xisaamul amni toddobaadkii hore ay ahayd markii mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiratul carab laba qarax la beegsadeen laba gaari oo cabdibilaah oo ay wateen maleeshiyaadka xisaamul amni qaraxyadaas oo ka dhacay mandiqada muudiya ee gobolka abyan ayaa sababay dhimasho iyo dhaawac askar badan oo ka tirsan murtasaqada imaaraadka daacadda u ah ay xisaamul amni waxaana ku jiray laba hogaamiye oo ka tirsan maleeshiyaadkaas howlgalladan ayaa qayb ka ah camaliyaadka sihaamul xaqa ama leebabka xaqa ay mujaahidiinta kaga dhawaaqeen dalka yeman kuwaas oo la yskaga dafcinayay maleeshiyaadka xisaamul amni waxaana weeraradan ay sababeen in xamladii murtasaqada ay fashilanto kuna soo ururto inay sahayda isgaarsiin waayaan saraakiil badan ayuu imaaraadka ku waayay dagaalka oo ku cilaamiyey mujaahidiinta waxaana saraakiishaas ka mid ah cabdulatiif asayid oo ahaa hogaamiyaha maleeshiyaadka xisaamul amni ee gobolka abyan kaas oo lagu dilay qaraxay mujaahidiinta kula beegsadeen mandiqada muudiya ee gobolka abyan geeska kale askar maraykan ah ayaa ku dhaawacmeen madaafiic lagu garaacay saldhigga caynul asad inta la xaqiijiyey laba askari oo maraykan ah ayaa ku dhaawacmay weerar sawaariikh ah oo lagu garaacay saldhigga ciidamada maraykanka ee caynul asad ee ku yaala gobolka anbar ee galbeedka dalka ciraaqa halkaas oo ay badi beegsadaan kooxo shiica ah oo ku xihan dowladda iiraan sarkaal ka tirsan ciidamada maraykanka ayaa sheegay in kooxaha kasoo horjeeda ay tobanaan gantaal ku garaaceen saldhigga ciidamada cirka caynul asad halkaas oo ay degan yihiin ciidamada maraykanka wakaalada wararka ee reuters oo soo xiganaysa sarkaal amerikaan ah ayaa sheegay in sawaariikhda oo ahaa nooca balaastiga lagu garaacay saldhigga caynul asad sarkaalkaasi ayaa xusay in laba xubnood oo maraykan ah ay dhaawacyo kasoo gaareen weerarkaasi sarkaalka maraykanka ah ayaa sidoo kale sheegay inay jiraan xubno ka tirsan ciidamada dowladda ciraaqa kuwaasoo si xun ugu dhawaaqay weerar lagu beegsaday warbaahinta maxalliga ah ee ciraaq ayaa sheegtay in afartan gantaal lagu soo ridiyay saldhigga caynul asad ila wareedyo kale ayaa soo sheegaya in ciidamada isbahaysiga uu hogaamiyo maraykanka ay weerarkaas kaga jawaab celiyeen siddeed iyo toban gantaal kuwaas oo ay ku dhufteen halka laga soo weeraray ugu dambeyntii dowladda suudan ayaa iskaga baxday urur goboleedka igad war rasmi ah oo kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda suudaan ayaa lagu sheegay in suudaan ay gebi ahaanba iskaga baxday ka mid ahaashiyaha urur goboleedka igad dowladda suudaan waxay sheegtay in ururka igad uu ku xadgudbay madax banaanida dalka suudaan kadib markii uu martiqaad rasmi ah u fidiyey maxamed xamdaan duqle oo hogaamiye kooxaha mucaaradka hubeysan ee dagaalka uga jira sidii ay u ridi lahaayeen xukuumadda uu madaxda ka yahay jenaraal cabdifataax al burhaan ururka igad ayaa la rumaysan yahay inuu ka shaqaynayo masaalixda dowladaha itoobiya iyo kenya igad ayaa dhowr jeer si aan wanaagsaneyn u maamusho dalal dhowr ah oo ka taagnaa geeska qaaradda afrika
وفي جزري عرفت الله وكالأنهار إذ تجري عرفت الله فسبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي waa hagaag barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan idaacadda islaamiga alfurqaan ayuuna idinkaga imaanayaa hadalhaynta la xiriirta heshiiskii badda soomaaliya lagu siiyey dowladda ethoobiya ayaa weli ka taagan caalamka waxaana falanqeeyo carbeed uu soomaaliya ku tilmaamay filistiinta geeska afrika warbixin ku aadan qodobkan walaalkeen cabdifataax faarax ayaa soo jeedinaya dowladda xabashida itoobiya ayaa dadaal dheeraada gelinaysa sidii ay howlgelin ugu rogi lahayd heshiiskii is-afgaradka ah ay la gashay maamulka isku magacaabay somalilan madaxda ugu saraysa xukuumadda addis ababa ayaa qaaday ololo diblomaasiyadeed oo qaarijiya iyo dhaqaale ururin maxalli ah si loo fududeeyo in ciidanka xabashida uu saldhig ka samaysto xeebaha degmada lughay ee gobolka awdal warbaahinta rasmiga ee ku hadasha afka dowladda ayaa ku mashquulsan falanqaynta heshiisku sheegii ay kala saxiixdeen abey axmed iyo muuse biixi waxaana barbar socda dabaaldegyo aan kala joogsi lahayn oo ay dhigayaan qeybaha kala duwan ee waddanka itoobiya marka la eego siday u hadlayaan madaxda dowladda xabashida juhdiga ay dowladaha caalamka iyo kuwa carabta ugu gedayaan qabsashadooda badda soomaaliya waxaa muuqata in abey axmed uusan dheg jalaq u siin hadallada dhaleecaynta aan dhaafsiisnayn ee kasoo yeeraya madaxda dowladda federaalka kuwaas oo la rumaysan yahay in heshiiskan wax badan ka ogaayeen ridwaan xuseen oo ah la taliyaha dhanka amniga qaranka abey axmed ayaa si joogto ah warbaahinta uga soo muuqanaya isagoo shacabka itoobiya ugu bishaaraynaya in wakhti dhow ay goomadaha dhigi doonaan biyaha badda cas islamarkaana ay heli doonaan irid ay caalamka kula xiriiraan ganacsi ahaan abey axmed ayaa kelimad uu daraad ka jeediyey shirkii ay hogaamiyeyaasha xarakada dowladaha aan dhinacna u janjeerin ku yeesheen magaalada kambaalo wuxuu mar kale ku caddeeyey inaysan jirin meel ay uga laabtaan go-aankooda ah helitaanka bad hogaamiyaha xabashida wuxuu carabaabay in khatar walba ay u jiirayaan sidii ay nolol wanaagsan u heli lahaayeen bulshada itoobiya wixii intaasi ka sokeeyena aysan u cuntamin nin brofesor oo wax ka dhiga jaamacadaha ugu caansan dalka itoobiya ayaa isna waraysi uu bixiyey ku muujiyey sida ay itoobiya uga go-an tahay qabsashada badda soomaaliya abey axmed go-aanka uu qaatay waa mid oofinaya ballanta malaayiin itoobiyaan ah oo u dhintay sidii ay u xaqiijin lahaayeen ahdaafta qarannimo in aan gaarno biyaha badda waariyo rumowday oo aan muddo sannado ah ku taamaynay ayuu yidhi ninka xabashiga ah maxamed al caruusi oo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dalka itoobiya ayaa waraysi uu siiyey tv-ga dalkaasi wuxuu ku sheegay inaysan jirin cid ka hor istaagi karta waddada horumarka itoobiya oo dabcan ah boobka iyo qabsashada badda soomaaliya فالشعب الإثيوبي قد تبلغ مشاكله الداخلية أيما مبلغ لكن تلك المشاكل shacabka ethoobiya mashaakilaadkiisa gudaha meeshay doonaan bahla ekaadeene laakiin culeysyadaas waxay isku beddelayaan awood waxdirqisa markay xaaladdu tahay danaha guud ee ethoobiya iyo shacabkeeda kooxdan basaasaysan ee waxba aan faraha ku haynin islamarkaana wareegaysa mandaqadda oo raadinaysa wakiillo ay foodsaar uga dhigato ka hor imaanshaha ethoobiya ayaa ah mid adeegsatay dhammaan wax weliba oo ay heli kartay iyadoo isku dayday in ethoobiya ay ka hor keento caalamka intiisa kale waxay noola mid tahay kooxdaas sida barafka oo kale inkastoo uu adag yahay islamarkaana dhalaalayo haddana marka awoodda ethoobiya ay timaaddo horay ayuu ka dhalaalayaa التآمر على إثيوبيا والتحريض عليها فهم جميعا كمكعبات الثلج الهزيلة التي وعلى الرغم من صلابتها وبريقها ذابت أمام الحجج الإثيوبية الدامغة afartan iyo sideedii saacee lasoo dhaafay ayay dowladda xabashidu qaaday tallaabooyin muujinaya inay ku sharciyeynayso heshiiskii xaaraanta ay la gashay muuse biixi cabdi magaalada addis ababa waxaa soo gaaray madaxda guddiga difaaca baarlamaanka dowladda faransiiska waxayna mas-uuliyiinta itoobiyaanku ka gadeen qorshaha ay badda ku qabsanayaan la taliyaha ammaanka ee abey ayaa isna shiriyey u qaybsameeyaasha arrimaha milatariga ee safaaradaha dowladaha caalamka iyo kuwa carabta u fadhiya addis ababa wuxuuna ku qanciyey in heshiiskii la saxiixay kowdii bishan la fulin doono maalmaha soo socda ila wareedyo diblomaasi ayaa sheegaya in xukuumadda xasan gurguurta ay waxa loogu yeero golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay ka dalbatay inuu shir degdega ka yeesho xiisadaha kasoo kordhay geeska afrika gaar ahaan damaca itoobiya ee badda balse waxaa dalabkaasi carqaladaysay dowladda faransiiska oo hadda hogaanka u haysa golaha ammaanka wararku waxay intaasi ku darayaan in wafdi sare oo faransiisa ay ku sugan yihiin magaalada aadisababa faransiiska ayaa taxaaluf weyn oo itoobiya ay ku leedahay qaaradda yurub faransiisku waa dalka itoobiya ka iibiyey maraakiibta dagaalka ay isticmaali doonaan ciidankeeda badda waxaa loo badinayaa in xukuumadda baariis ay codka fiitowga diidmada qayaxan u adeegsan doonto tallaabo walba oo ka dhan ah heshiiskii muuse biixi haddii la isku dayo in golaha ammaanka la horgeeyo saabir mashhuur oo saxafi iyo falanqeeye masri ayaa aaminsan in heshiiskii abey axmed iyo muuse biixi dhex maray uu ka mid ah in itoobiya lagu wareejiyo dekedda berbera arrinkaas oo ah khiyaano weyn haddii ay run noqoto itoobiya u suuragelinaysa inay kaalin ku lahaato badda cas oo muhiimad gaara u leh ganacsiga iyo gaaska dabiiciga قيام إقليم أرض الصومال الانفصالي في الصومال بالتنازل عن ميناء بربرة لإثيوبيا لمدة خمسين عاما maamulka somalilan ayaa dekedda berbera uwa tanaasulay ethoobiya muddo ku siman konton sano waa kiro lacag la-aan ah oo ay itoobiya ku helayso dhulbadeed dhirir ahaan dhan labaatan kilomitir waxay tani la mid tahay jiidda kasa oo ay la wareegtay itoobiya muddo dhan konton sano iyadoo ka dhisanaysa saldhig militari iyo deked waxay ka dhigan tahay in dhulka itoobiya ay noqotay waa gumaysi dhacay iyadoo aan hal xabad la ridin taas cagsigeeda sacbis ayaa lagu soo dhoweeyey macal asaf waxaan leenahay muuqaal rageed laakiin caqligeennu wuxuu noqday midka carruurta oo kale aniga waxaan aad uga cabsi qabaa in wixii ku dhacay shacabka suudaan oo aan shan sano ka hor ka sii digay ay ku dhacaan dadka deggan deegaanada somalilan waxaad arki doontaan ciidanka ethoobiya oo idin gowracaya haweenkiinna iyo gabdhihiinnana kufsanaya sidaba hadda ka socota gobolka ogaadeen iyo kuwa la midka ah ee ay itoobiya haysato
وحدث سيحدث لسكان إقليم أرض الصومال فسوف تجدون الجيش الأثيوبي يذبحكم ويغتصب نساءكم وبناتكم كما يحدث الآن في أجدين وغير أجدين داخل إثيوبيا dad badan oo muslimiin ah ayaa aaminsan in heshiiskii muuse biixi uu u saxiixay itoobiya uu yahay fadeexad weyn oo halis gelin karta jiritaanka ummadda muslimka ee geeska afrika gaar ahaan soomaaliya taariikhda soo jireenka ee qaabkii uu cadowgu ku qabsaday dhulalka muslimiinta waxaa ka mid ahaa madaxyo dabadhilifya oo sheeganaya hogaamiyayaasha islaamka inay cadowga kusoo hogaamiyaan dhulalka muslimiinta sidaba ka dhacday baqdaad oo ciraaq iyo dhulkii andalus mar kale falanqeeye saabir mashhuur wuxuu sharaxaad ka bixinayaa farqiga u dhexeeya dhiibista badda soomaaliya iyo ixtilaalkii dhulalka muslimiinta ee caalamka طبعا تاريخية لأنه احتل الصومال بلا طلقة ولا رصاص عمرها ما حصلت في التاريخ فضيحة سيكتب عنها التاريخ شيء مبكي كما نحن نتحدث dabcan waa heshiis taariikhi ah maxaa yeelay ethoobiya waxay kula wareegtay soomaaliya iyadoo aan waxa badan ridin taasoo ka duwan sidii hore waa fadeexad taariikhdu qori doonto aadna looga ilimeeyo si la mid a sidaan hadda uga hadalno sida magaalooyintii tataarka ay ula wareegeen magaalada baqdaad iyo sida ay u dhacday dowladdii andalus ogaada madaxdii andalus waxay saxiixi jireen heshiisyo la mid ah kuwa aan hadda aragno soomaaliya waxay ka dhigan tahay falastiin kale dadku waxay u maleeyaan inay jirto falastiin oo keliya marka laga hadlayo dhulka lagu dhibaateeyo muslimiinta laakiin maya waxaa jira falastiin badan dhulka ogaadeen waa falastiin turkistaanta bari waa falastiin waxaan haysannaa boqolaal falastiin laakiin waxaa la doonayaa inaan xusuusanno hal falastiin oo nala hilmaansiiyo sagaashan iyo sagaalka kale ee falastiin la midka ah waana qayb ka mid ah tallaabooyinka maanka looga dheelo dadka waxaa lagu leeyahay iska ilow suudaan suudaanna waa falastiin kale marka waxa dhacay ma ahan heshiis ee waa khiyaano u fiirso waxaa falastiin kale laga hirgelinayaa waqooyiga soomaaliya annaguna hadhow ayaan ku qayli doonnaa badbaadiya walaalihiinna soomaaliya ciidanka ethoobiya wuxuu kufsanayaa haweenka soomaaliyeed waa wax la mid ah waxa maanta ka socda falastiin iyo khasa saddex sano ama laba sano kadibna ayaana la qaylin doonaa in sidaasoo kale loo galo soomaaliya طيب تعالوا بقى حضراتكم هو ايه بيعمل فلسطين اخرى في شمال الصومال وبعد كده هنقعد بقى ايه آه، انقذوا اخوانكم في الصومال تبرعوا لاخوانكم في الصومال الجيش الاثيوبي يغتصب الصوماليات نفس اللي بيحصل في غزه وفلسطين كده يعني هنقعد بعد سنه سنتين نقوله على الصوماليين ونبكي عليهم dalka soomaaliya ee dhacageeska qaaradda afrika wuxuu ku yaalaa buqcad istaraatiiji ah arrinkaas ayaa sababay in cadowga jinsiyadaha kala duwan ay soo hunguriyeeyaan iyagoo adeegsanaya dad diirka soomaali ka ammaankana shisheeye ka ah dalkan oo muddo toddobiyo toban sannadood ay duulaan ku joogeen kumanaan kun askar afrikaan ah waxaa faragelin weyn ku haya dowladaha reer galbeedka oo maraykanka iyo ingiriiska ugu horeeyaan waxaana joogitaan militari oo xoogan ku leh turkiga oo matalaya gaashaanbuurtan neeto الصومال دولة ممزقة وعاملين فدرالية كل واحد كل خائن واخد له اقليم وعامل نفسه رئيس اقليم وبتاع فدرالية soomaaliya waa dal burburay waxaana laga hirgeliyey nidaam federaal ah qaa'in waliba wuxuu qabsaday gobol uu asagu sheegtay inuu madaxweyne ka yahay marka saldhigga militari ee etoobiya ka samaysanaysa soomaaliya waa gumaysi oo keliya xitaa haddii magac kiraa uu qaato ma jirto meel uu ku noqon doono ciidanka etoobiya arrintaasna waxaa suuro geliyey khiyaanada la sameeyey soomaaliya waxay hore uga qaateen gobolka ogaadeniya oo ay hadda etoobiya haysato waxaa sidoo kale horey looga qaatay dhulka n f d haddana waxaa laga gooyey somalilan sidoo kale puntland ayaa ah ismaamul gooni u taagan nidaamka federaalka ayaa laga hirgeliyey soomaaliya taasoo ka dhigan in kalabar qabiil kasta oo soomaali deggan uu noqday dowlad madax bannaan waa dheeldheel عنها اقليم ارض الصومال وهنا بورتلاند ايضا قسموا هذا الاقليم ثم عملوا حاجة اسمها فدرالية يعني ج- جعلوا كل نصف قبيلة في الصومال اصبحت دويلة مستقلة مهزلة مهزلة ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان guud ahaan intaas ayaan ku soo afmaraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahadcelinaynaa allah subxaanahu wa tacaala uma walaalaha barnaamijka nagala qaybgalayo dhegaystayaasheenna intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaan illaah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تعلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله